isdhexgalka caanka oo la soo wada calmaday loo wada codeeyo jamaalba codkeelay hadbada diraaga hadda gura calooshiyo dhunta kaa cirirfirido ha u cararin dibado hijrada sodayso afriku afrikuu caayahay
ogeysiis ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshaweynta ku dhaqan degmada baardheere iyo nawaaxigeeda in doctor jamaal xuseen mire uu dib ugu soo laabtay degmada baardheere islamarkaana muddo kooban ayuu joogi doonaa haddaba horey u gaar doctor jamaal xuseen mire oo xarun ka dhigtay halkiisii hore ekis hotel aljaziira dr jamaal xuseen miri oo ah dhakhtar caan ka ah gobolka gedo iyo gobollada kale ee koonfurta soomaaliya iyo weliba waddamada dariska ah kuna takhasusay noocyada qalliinada guud dhakhtarka qalliinada guud ee ragga dumarka iyo carruurta adeegyadaas uu qaban doono ayaa waxaa ka mid ah qalliinada eernada qalliinada xaniinyaha biyaha gala qalliinada qabsinada burooyinka gala makaanka burooyinka caloosha baabasiirka burooyinka dhuunta gala qalliinada kaadihaysta sida qanjirka la bixinayo iyo kaadida haddii uu dhex galo oo la saarayo sidoo kale dhaktar jamaal ayaa qalliinada uu samayn doono oo uu isticmaali doono qalabkii ugu dambeeyey casriga sida kombyuutarro caalamiga iyo shaybaaro ayaa waxaa ka mid ah dadka furuuran cagaqallooca biijada sifaynta makaanka haweenka dhalmada ay ku adkaato oo dhali waayo oo la cusboonaysiinayo dhaktarka ayaa sidoo kale waxa uu bixin doonaa ookiyaalayaal lacag la'aan ah oo ugu talagalay dadka aragtida yar waxaana uu samayn doonaa qalliinada indhaha oo uu ku samayn doono geedo bixin qubanka iyo sankan waxbuu ka qaban doonaa haddii haddii haddii cudur uu ku baahsaday beegso doctor jamaal xuseen mire haddii aad bogsoon weyso biidni illaahi albaari baa tashuuf baa tashuuf hadalkayga ama wixii faahfaahinintaasi dheh fadlan kala xiriir telefoonka lambarkiisu uu yahay waa eber lix hal afar eber hal shan eber labaatan iyo sagaal haddii aan ku celiyo waa eber lix hal afar eber hal shan eber labaatan iyo sagaal mahadsanadiin dhunta kaa cirirfirido ha u cararin dibado hijrada sodayso afriku afrikuu caayahay